halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha disembar waa labo sannadka idaacadda caawana waxaa sii wada jiro idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fidnimo waxaa ka mida sanadka maraykanka oo ansixiyey sharciga canshuur dhimista dalka waxaa weli dhiman in laysu geeyo sababtoo ah aqalka hoosena wuxuu baasgareeyey ama gudbiyey sharci gooni ah marka hadhow labadaasaa laysu geynayaa oo aakhirka sharciga rasmigaah uu ka soo bixi doonaa marka tan hadda la baasgareeyey un waxay ahayd qaybtii sanadku uu lahaa canshuuraha waa in laga dhimaa shirkadaha waaweyn
waxaad sidoo kale maqli doontaan hay-adda muhaajiriinta caalamiga ee i o m oo bilowday inay libiya ka soo daadgurayso muhaajiriin afrikaan ah oo halkaasi ku xanniban
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrafoonka cawayska washington iyo qodobo kale balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida ee ku soo dhowaada kongareska dalkan maraykanka ayaa soo saaray sharci canshuuraha dhimaya qayb ahaan kaasi oo gaaraya hal dhibic shan trilyan iyada oo loogu codeeyey konton iyo kow cod haa afartan iyo sagaal codna ay maya sabtidan sharcigan sanadka iyo nuqulkii hore ee ay soo gudbiyeen golaha wakiilada waa in la ysku waafaqaa sharcigan dib u dejinta amaba la ysugu waafaqayo waa in uu marka ay ogolaadaan labada aqal ee kongareska ka hor inta uusan u gudbin miiska madaxweynahaasi markaasi uu saxiixo senator jeff jek flake ayaa jimcihii sheegay inuu u codayn doono biilka marka laga soo tago codkiisa haada ahna ayaa flake waxa uu sheegay inay ka go-an tahay inuu ansixiyo sharcigan ilaalina doono ku dhowaad siddeed boqol oo kun oo dhalinyaro oo aan sharci haysan oo laga keenay maraykanka iyaga oo caruurana la keenay
taliyii hore ee madaxweynaha maraykanka ee arrimaha amniga michael flynn ayaa qirtay dembi inuu dembibaadhayaasha dembiga ah inuu dembibaadhayaasha iyo dowladdaba been u sheegay sanadkii hore marar wax laga weydiiyey arrimaha la xidhiidha xiriirkii uu la sameeyey dowladda ruushka wuxuuna ogolaaday inuu wada shaqayn la samayn doono dembibaadhayaasha flin oo konton iyo sagaal jir ah ahna howlgab ciidanka maraykanka ayaa hortegay garsoore dowlad aanada maxkamadda federaalka raacsan taasoo ku taalla magaalada washington ee xarunta dalka maraykanka waxaana uu qirtay hal dembi oo ah inuu been u sheegay hay-adda dambaadhista maraykanka ee arrimaha waa f b i da maray wax ka weydiiyeen kulamo dhowra oo la yeeshay danjirihii ruushka u fadhiyey dalka maraykanka sergey kislyak dembiga noocan oo qofkii uu ku caddaado waxaa sharciga maraykanku qabaa in lagu xukumo xarig dhan shan sano balse taariikhda maraykanka marka dib loo raaco celcelis ahaan waxaa dadka lagu xukumaa ilaa iyo lix bilood madaxa ciidamada difaaca maraykanka jim mets ayaa sheegay in iskaashiga la dagaalanka argagixisada ee ay leeyihiin la leeyihiinna dalka masar uu sare u kacay maraykankana uu weli ay ka go-an tahay inuu xiriir adag la yeesho xukuumadda qaahira inkastoo qaar ka mid ah gargaarada milatariga ee masar ay hesho ay keentay walaac la xiriira xagga xuquuqda aadanaha horaantii sanadkan meytis ayaa hadalkan waxa uu sheegay isagoo u safreeyay caasimada dalkaasi masar ee qaahira taasi oo ah tii ugu horreysay ee safar uu ku tago waddankaasi isaga oo sidoo kaletana tegi doono dalalka jordan kuwait iyo bakistan safarkan ayaa imaanaya iyada oo milatariga maraykanka uu bilaabayo diiradda inuu saaro bariga dhexe kadib markii ay maleeshiyada kooxda isis ka saareen goobihii ay ka dagaalamayeen ee ciraaq iyo suuriya telefishinka dowladda suuriya ayaa sheegay in ciidanka milatariga ee dalkaasi uu dhexda hawada ku qarxiyey laba gantaal oo israa'iil ay soo tuurtay sida uu faahfaahiyey telefishinka dalkaasi israa'iil waxay soo tuurtay dhowr gantaal oo isku xigxigay hay-adda dabagasha arrimaha suuriya xarunteedu ay tahay magaalada london ayaa iyaduna sheegtay in sida ay u badan tahay gantaalada inay ahaayeen kuwa ay israa'iil soo tuurtay islamarkaasna ay qaraxyadoodu aada u xoog badnaayeen madaxa hay-addan raami cabdiraxmaan ayaa intaasi ku daray inaysan caddayn in qaraxyadani ay ka dhaceen bakhaare milatari oo suuriya ay leedahay amaba kuwa isbahaysiyadooda iiraan iyo xisbullah ururkaas oo fadhigiisu yahay dalka lubnaan dowladda israa'el waa ay diiday inay ka jawaabto eedeymahaasi fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastood naga dhegeysanaysaan halkani waa washington dalka libiya waxaa ka socda qorshe lagaga daadguraynaya ilaa iyo shan iyo toban kun oo muhaajiriin afrikaana oo lagu haysto xeryo lagu dhibaateeyo oo ku yaala dalka libiya hay-adda caalamiga ee muhaajiriinta ayaa sheegtay inay filayso inay soo dhammaystirto daadguraynta dadkan ee dhinaca hawada oo intaan la gaadhin dhammaadkan dhahday inta aanu sanadkana dhammaanin wariyaha v o da lisa shlin ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta o im ee geneva waxaana warbixintaasi noo soo jeedinaya waryahayga maxamed colaad xasan hawsha dadkan lagu daadguraynayo ayaa waxa ay ka dhalatay warbixinno dhowaan soo baxayey oo sheegayey in si weyn loogu tacadiyo xuquuqda dadka muhaajiriinta afrikaanka ah iyo inay liibiya ka jiraan falal addoonsi oo dadka lagu kala iibsado hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah ee marka magaceeda lasoo gaabiya layidhaahdo i o m ayaa sheegtay inay bilowday mashruucan ay dib ugu celinayso kuwa u doonaya si mutadawacnimo ah inay dalkooda ugu noqdaan kadib kulan madaxeedkii afrika iyo yurub ee ka dhacay dalka ivory coast toddobaadkan sanadkan hay-adda i o m ayaa in ka badan afar iyo toban kun oo qof oo afrikaan muhaajiriinah dib ugu celisay waddamadooda mashruucan hadda bilowday waxa uu labalaabayaa tirada dadkaasi ay ilaa iyo hadda celisay i o m marka la gaaro dhammaadka sannadkan dadkaas muhaajiriinta ah badankood waxa ay ka yimaadeen waddamada nigeria guinea gambiya maali iyo senegal afhayeenka i o m leonard doyle ayaa sheegay in muhaajiriinta isu diiwaangeliyey mashruucan dib u celinta ay yihiin kuwo quus taagan oo doonaya inay waddamadooda ku laabtaan waxau yidhi leonard doyle mid ka mid a shaqaalaha sarsare ee i o m ayaa tegey isniintii toddobaadkan kaamamka muhaajiriinta lagu haysto isagoo ay weheliyeen wafdi ka socda midooda yurub mid ka mida kaamamkaasi waxaa ku jira buu yidhi oo ay soo arkeen ilaa iyo kun muhaajir oo goob ciriiriya ku wada jiray waxay baryayeen oo ay ku qaylinayeen in lagu daro dadka dib loo celinayo doyle waxa uu u sheegay v o eda in muhaajiriinta la doonayo in dib loo celiyo ay ku jiraan xeryaha ay dowladda liibiya gacanta ku hayso ee ku yaala triboli waxa uu sheegay inay uun qayb yar ka yihiin muhaajiriinta lagu haysto liibiya oo dhan waxa uu yidhi waxaa jira xerooyin kale oo badan oo ay maamulaan kooxo tahriibta ka ganacsada oo dembilayaal ah halkaa oo muhaajiriinta loogu geysto jirdiri meelahaasna uma lihin buu yidhi galaangal waana meelaha ay dhibaatooyinka addoonsiga uu ka midka yahay ee lasoo sheegaya ay ka jiraan waana kuwo ku yaalla meelo ka fogfog xarunta dowladda liibiya ee ay qaramada midoobay aqoonsan tahay doyle waxa uu leeyahay i o m waxa ay diiwaan gelisay in ka badan afar boqoloo kun oo muhaajir oo liibiya ku sugan laakiin waxa uu intaasi ku daray in tirada guud ee muhaajiriinta dalkaa jooga lagu qiyaasayo inay gaarayaan toddoba boqol oo kun ilaa iyo hal milyan oo qof
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo noo soo jeedinaya warbixintii wariyaha v o eda lisashline ay ka soo dirtay magaalada geneef ee dalka switzerland
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan saacadihii hore ee saaka oo sabti ah ayaa aqalka sanadka ee dalka maraykanka waxa uu meelmariyey sharci canshuur dhimisa oo uu hindisay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump meelmarinta sharcigan ayaa la aaminsan yahay in uu dariiqa u xaarayo guushii ugu horreysay ee donald trump uu ka gaaro dhanka sharci dejinta senatarada ayaa ugu kala codeeyey sharcigan koob iyo konton ogolaatay iyo afartan iyo sagaal diiday haddaba dhammaan senatarada xisbiga dimuqraadiga ayaa hal senet oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay diideen sharcigan waryaheena maxamed cabdi sandheer oo stuudiya haatanba igu heliya ayaa sharcigaasi waxa uu kala sheekaystay cabdiqafaar cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan duleedka magaaladan washington gobolka virginia codkii xalay ta dhacay horta wuxuu ahaa aqalka senadka waxaa weli dhiman in la isu geeyo sababtoo ah aqalka hoosena wuxuu baasgareeyey ama gudbiyey sharci gooni ah marka hadhow labadaasaa la isu geynayaa oo aakhirka sharciga rasmiga ah uu kasoo bixi doonaa marka tan hadda la baasgareeyey un waxay ahayd qaybtii senadku uu lahaa canshuuraha waa in laga dhimaa inta badan waa shirkadaha waaweyn iyo dadka lacagta leh runtii nuxurku waa intaas weeye iyaguna waxay ku doodayaan gaar ahaan xisbigan jamhuurigu dadka shaqooyinka iyo waxyaabaha lagu abuurayo o dhami waxa weeye in kambaniyada waaweyn laga jaro canshuurta sidaa darteed horumar baa dhaqaaluhu gaaraya marka biilkan hadda ay baasgareeyeen ama ay gudbiyeen asalkiisu waa intaas weeye in kambaniyada waaweyn iyo tujaarta laga jaro canshuurta si ay u abuuraan shaqooyin iyo horumar xagga dhaqaalaha ah waan gartay marka rajada uu jamhuuriga ka qabo in aqalka hoosena ay sidaa u ansixiyaan intay laegtay iyadoon ognahay in tirada ugu badan ay ku haystaan halkaas aqlabiyadda waa laysku raacsan yahay waa gudbaysaa labadooda un waxyaabo yar yarahoo faahfaahinaa lagu kala duwanaanayaa maahe hadda dhib kama taagna wuxuuna leeyahay xisbiga jamhuuriga waxaan rabnaa inaan madaxweynaha u geyno oo la saxiixo christmaska ka hor bisha shan iyo labaatankeeda ka hor marka layskuma hayo taas waxa un laysku hayaa waxa weeye maxaa laga maxaa laga bedbedeli doonaa numberada hadda masalan shirkadaha waaweyn waxaa laga jarayaa boqol kiiba shan iyo soddon baa hadda la canshuuraa boqol kiiba labaatan baa laga dhigayaa marka ma sii joogi doontaa intaa mise maya waxyaabo yar yar oo qoysaska iyo maaragtay shaksiyaadka iyagana canshuurtooda oo laleeyahay sanadkii shan boqol oo dollar keliya usoo noqonaysa laga jarayaa ma la kordhin karaa kor ma loo qaadi karaa waxyaabo saas oo kale ah weeye maahe u malayn maya in laysku hayo wax weyn hadda waana gudbaysaa waan gartay waxaa jiray ilaa saddex senatar oo jamhuuriya oo marka sharcigii caafimaadka ee obama care aad uga soo horjeeday saaxiibadooda jamhuuriga ah hadda sharcigan cashuurta ma wada raaceen xubnihii aqalka koongareeska sanadku ha ma u wada codeen xubnihii aqalka sanadka oo jamhuuriga oo dhan waa raaceen hal nin keliya maahe ninkaasoo ku diidanaa arrinta deficitka oo yidhi maaragtay god weyn bay ka dhex qodaysaa ee dakliga dowladda marka ninkaa maaha intii kaleo dhan waa la qanciyey oo waxyaabo yar yar ahay ay ay doonayeen baa loogu daray sida businessyada ama maaragtay dadka middle classka iyo dadka small businesska ama businessyada yaryarka a leh iyo waxyaabo gaar ah oo ay u rabeen iyo kiniisadaha iyo waxyaabo kooban bay raadinayeen wixiina waa loogu daray marka hal nin maahee jamhuuriga o dhan waa isku raacsan yahay arrinta hadda la gudbiyey xalay waan gartay siduu u arkaa dimuqraadigu dimuqraadigu boqolkiiba boqol waa kasoo horjeedaa sababtoo ah waxay leeyihiin waxaani waa wax loogu talagalay billioneeriska dadka milyaneerada iyo dadka lacagta leh iyo shirkadaha waaweyn iyo lagu naasnuujinayo ma aha wax dadka dabaqada dhexe iyo dabaqada hoose iyo dadka fuqarada iyo habay yaraatee wax ugu jira ma leh hal qof oo u codeeyeyna ma jiro oo dimuqraadiga ah oo oo ku raacsan arrintaas waxayna leeyihiin waxay aada iyo aada u xumaynaysaa oo hoos u dhigaysaa waxay kordhinaysaa deficitka waxaan loo yaqaano leeya ilaa iyo hal trilyan ilaa cashuurta lasoo aruurinayay hadday yaraato waxaa dhacaysa in dowladdii aanay haysan dakli badan oo soo galo oo ay dadkii iyo ku daryeesho oo waxyaabihii maaragtay fuqarada iyo hawlihii arrimaha bulshada iyo wixii wax lagaga qaban jiray oo dhami waa yaraanayaan marka waxay leeyihiin one ilaa iyo hal trilyan bay ka goynaysaa bay bay gudaha gelinaysaa deficitka ama waxaan loo yaqaano dhaqaalahan maaragtay hantidan dawliga ah marka runtii aad bay uga soo wada horjeedaan dhammaantoodna midkoodna uma coday
cabdiqafaar cabdi wardheere oo u warrameeyey maxamed cabdi sandheere ayuu kaasi ahaa
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba mar kale magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa maalmihii u dambeeyey wadahadal uga socday mas-uuliyiinta ururka ahlusunna waljamaaca iyo maamulka galmudug wadahadalladan oo ay dhexdhexaad ka ay dhexdhexaadinayso ama uu dhexdhexaadinaya irarka iga- ururka igaad ayaa lagu soo waramayaa in madaxdu ay qodobadii ay ka wada hadlayeen qaarkood isku afkarteen oo se- in seexana la filayo heshiiska oo dhammaystiran wariyaha v o e da ee jabuuti sagal siciid faarax ayaa warbixintan halkaasi nooga soo dirtay
codadkaasi aad maqlaysaan ee ah maanta nabigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxay ahaayeen madaxda galmudug iyo ahlusunna wal jamaaca oo muddaba ku kala aragti duwanaa inay samaystaan maamul ay ku midaysan yihiin balse ku midoobay inay wada xusaan dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaana ay ka dhacday munaasabadaasi xuska labada dhinac hoteelka kambiski oo labada dhinac ay wada degan yihiin muxaadiro iyo iscafin kadib labada dhinacay waxay u duceeyeen dhammaanba ummadda soomaaliyeed waxayna isku raaceen inay dhammaystiraan howlihii ay halkan u yimaadeen xildhibaanad ubax tahliil warsame oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kana mid ahayd wafdigii uu hogaaminayay wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya ee shirka la socday ayaa warbaahinta u sheegtay in tilaabada labada dhinacba ay qaadeen ay tahay tilaabo horumar ah oo horey loo qaaday waxaa farxad ii ah inaan ka soo qayb galay shirkii ee labada dhinac ee walaalaha ahaa ee warxumatashiilka iyo dhibka lagu hayay marka aad baan u faraxsanahay waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha sheekh shaakir ee sunna wa jameeca madaxweynaha galmudug xaaf een labadooda oo aad iyo aad isugu soo dhowaaday una turaaya shacabka ku nool gobolkaas oo u baahan dowladnimada midnimada qarannimada soomaaliyeed een aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda federaalka siday u garab istaagayso een waxaa cad in wasiirkii arrimaha eh, wasiiru dowlaha arrimaha gudaha uu xaadir yahay uu joogo inay dowladda iyada madaxweynaheena sharafta leh een maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan kheyre inay raalli ka yihiin ay wadaan howshan ay daadihinayaan ayna soo dhoweynayaan heshiiska wadahadalka isku soo dhaawaanshaha iyo qadarinta qaranka soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa dhammaan reer jabuuti een, madaxweynaha een, iyo xaaskiisa dhinaca kale waxaa lagu wadaa in la saxiixo heshiisyadii ay labada dhinac isla gaareen waxaana ka mid a qodobada laysku afgartay oo ilo xogogaala ay noo sheegeen in la mideeyo baarlamaanka iyo caasimadda uu maamulkaasi isku biiray ku shaqayn doono saxiixa heshiiska qodobadaasi lagu heshiiyey ayaa waxa ay khilaaf ka dhex abuurtay urur goboleedka igad iyo madaxda labada dhinac iyadoo urur goboleedka igad ay wadeen qorsho ah in dib loo dhigo saxiixa heshiiska ay labada dhinac isla gaareen islamarkaana uu ka dhaco meel aan ahayn meesha lagu heshiiyey iyadoo arrintaasi ay ku gacan sayreen madaxda labada dhinac haddaba si loo dhammeeyo oo loo saxiixo heshiiskaasi labada dhinac ay wada gaareen darteed waxaa dalka jabuuta u soo gaaray guddoomiyaha guud ee ururka ahlusunna wal-jamaaca macalin maxamuud sheekh xasan waxaana maalmaha soo socda lagu wadaa in madaxweyne xaaf iyo macalinku ay saxiixa ku duugaan heshiiskaasi labada dhinac ay wada gaareen madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar gele ayaana lagu wadaa inuu goobjoog ka noqdo halka ay labada dhinaci ku saxiixayaan heshiiskii ay isla gaareen sagal siciid faarax v o a jabuuti
markana kusoo dhowaada martida mikrafoonka iyo ridwaan xaaji cabduuli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa munaasabadaha sida weyn loogu xusayo dhalashada nebigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee barnaamijka waxaa marti iigu ah sheekh saalax macalin cabdulaahi oo ka mida culimmada waaweyn ee suufiyada ama ahlusunna waljamaaca ku soo dhowo barnaamijka sheekh saalax jasaaka allahu khayr waa dhawaay walaal bal marka hore waxaad si kooban eh, noogu sharaxdaa wakhtiga uu dhashay nebigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee goobtii uu ku dhashay iyo sannadkiiba bismillahi bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilah ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhashay taariikhda miilaadiga markay ahayd shan boqol toddobaatan iyo kow wuxuu ku dhashay rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada maka ayuu ku dhashay sanadkaas waxaa la odhan jiray cinda alcarab waxaa loo yaqaanay caalamulcarabi caamulfiil baa la yidhahdaa caamulfiil sanadka la yidhaahdo weye sanad mashhuuruhu ahaa sanadka ayuu dhashay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa garta nabigu calayhi salaatu wasalaam maka ayuu ku dhashay marka uu dhashay nuur ayaa ka soo baxay hooyadiis way aragtay habeenkaas nuurkii maka ka baxay ayaa waxaa la- lagu arkay oo iftiintay sharihii sarihii shaam ku yaalay dhulka shaam la yidhaahdo Mm.
waa falastiin iyo lubnaan iyo syriya iyo dhulkaasaa la yidhaha shaam dhulka shaam sarahoodii baa ifay oo laga arkay mako marka sanadka ayuu dhashay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayahay a- aan- aan u soo noqonno dabcan een, maalmahanba waxaa eh, guud ahaan dunida muslimiinta iyo meelaha ay dadka muslimiintu ku nool yihiinba ka soconaya ixtifaalka eh, nabigeena sala allahu calayhi wasalam Een, bal haddii aad aad dhinaca kale wax ka tiraahdid bishan iyo waxay uga dhigan tahay guud ahaan dadka muslimiinta ah maxayse tahay ujeeddada ugu muhiimsan ee laga leeyahay munaasabadaha noocan oo kale ah bishan waa bil eh, cinda almuslimiin qaali ahoo weyn waa bishii uu rasuulku dhashay calayhi salaatu wasalaam bisha rabiicul awal la yidhaahdo labiyo tobankeeda maalin isniina subaxeedii ayuu rasuulku dhashay calayhi salaatu wasalaam marka dadka muslimiinta sida culummadii islaamka horay ay u jideeyeen quruun aada u fara badan dadka muslimiinta ah bisha rabiicul awal ixtifaal ayay sameeyaan waxaa laga hadlaa siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dhammaystiran taa oo markaa lagu dadka lagu baraarujinayo oo lagu aadinayo dadkana la barayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii calayhi salaatu wasalaam marka sidaasay dadka muslimiinta caalamka islaamka iyo dadka muslimiinta meeshay joogaanba saasaa looga xuseeyaa bishan Mm.
waa farxad lagu farxayo dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam siiradiisii baa rasuulka la dhegaysanayaa Mhm.
marka taariikh weyn bay u tahay wax weyn ayay u tahay ummadda islaamka waa gartay dabcan hadda adiga maraykankaad joogtaa een, meelaha soomaalidu ay ku badan yihiin ee dalalka galbeedkana eh, si weyn ayaa munaasabadan looga xusaa munaasabada ka dhacay dalka maraykanka oo looga hadlayo ixtifaalka nebiga iyo dhalashadiisa eh, haddii a- ay dhaceen eh, sidee dadku uga soo qayb galeen si aada oo aadaha looga qayb galaa dhalashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta badan waddanka maraykanka isteed ayna ka dhacaynin dhalashadu ma laha meesha ay dadka soomaalida ama dadka muslimiinta u badan yihiinba ixtifaalkan waa lagu sameeyaa qaybo aada u badan ama isteedyo fara badan baan anugu ka qayb galaa yacni ixtifaalka lagu dhigay marka si aada aadaha loo muujiyaa rasuulka dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam way waayahay dadku uga soo qayb galayaan rag iyo dumarba waa gartay een, ka sokow in een, nabigeena moxamed een, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee een, lagu weyneeyo munaasabadaha dhalashadiisa waxaa jira dabcan eh, dhibaatooyin fara badan oo mararka qaar eh, bulshooyinka meelaha ay ku nool yihiin si gaar ah ugu haysta marka muxaadarooyin aad si gaara uga hadlaysaan xaaladaha ay ku nool yihiin dadka iyo dhibaatooyinka haysta iyo sida looga bixi karo een, qayb ka mid ah ma ku soo dartaan xilliyada munaasabadahan ay socdaan haa si fiican ee, qaybaha ugu badan yacni waxaa laga hadlayaa barnaamijyo iyo muxaadaraad ku saabsan weeye rasuulka jaanibkiisa calayhi salaatu wasalaam nabiga fadaa'ishiisii mucjizaadkiisii khasaa'istii nabiga calayhi salaatu wasalaam Mhm.
jeceelka nabiga salligiisu qiimaha uu leeyahay marka mawaadicda intooda badan waxay ku saabsan yihiin jawaanibta nabiga calayhi salaatu wasalaam Mhm.
sidoo kale waxaa dadka si caama loogu baraarujiyaa arrimaha taagan iyo waxa maaragtay wanaagga lagu gaaro iyo sifaadka xunxunka ah in maaragtay laga baxo oo dad wanaagsan oo diintooda ku toosan dadku ay noqdaan oo kitaabkooda iyo sunnadooda haysto taana waa lagu daraa waa loo duceeyaa ummadda arrimaha aada u waaweyn ayaa ka dhaca ijtimaacyaha waxyaabo badan oo eh, dabcan waxaa jira marka hadda la eego guud ahaan een, dunida gaar ahaan soomaaliya oo kale dadku ay u baahan yihiin in dib loo xasuusiiyo oo ay ka mid tahay eh, hogaamintii eh, rasuulka calayhi salaatu wasalaam habdhaqankiisii iyo dabcan dhaqamada eh, eh, xun ama dhaqamada aan wanaagsanayn sida uu ula dagaali jiray haddii aad hal iyo laba ka taabato dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo waxa dunidan uu ku soo kordhiyey
rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa raxmad ilaahay koonka usoo diray buu ahaa dunidao dhan adduunyada wanaaggeedoo dhan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka ku hogaamiyey oo baray wanaagga iyo nabadgelyada iyo maamulka wanaagsan iyo cadaaladda iyo dadku inay maaragtay aakhare u camal falaan oo ilaahay wax wanaagsan ay la hortagaan waxa qofku uu qiimaha ku yeelanayo ilaahay agtiisa aakhiro waa inuu adduunyada intuu joogo camalkiisa wanaajiyo oo waxa uu samaynayo ilaahay dartii uu ka dhigo wanaagga lagu dadaalo cadaaladda iyo runta iyo wanaagga lagu dadaalo taa ayuu rasuulku dadka ku boorin jiray marka dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan maanta waxaan ugu baaqaynaa in maaragtay ay gartaan wanaagga uu islaamku leeyahay nabadgelyada iyo ilaalinta ummadda waxtarka ummadda wax loo taro rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey khayru nnaas dadka yaa u khayr badan anfacuhum linnaas buu nabigu yidhi dadka qofka anfaco ayaa u khayr badan dadka qof kastoo dadka wanaajiyo oo arrimahooda iyo xuquuqdooda ku dadaalo waa qofka ilaahay agtiisa ugu wanaagsan taa waa inay ku dadaalaan waxa ay dhibaatada maanta uga bixi karaan dadku waa midaas taa inay gartaan weeye oo shacabka soomaaliyeed meel kastoy joogaan kuwa dalalka dibadaha ah qaxootiga ku ah iyo kuwa dalkoodii jooga intaba inay wanaagga ku dadaalaan oy wax kastoy samaynayaan ilaahay dartii u sameeyaan taas ayaan amraynaa oo marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay siiradiisa ku daydaan si dhibka looga baxo oo wanaag loo gaaro waa inay ku daydaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam sal alla alay slam wanaagga uu noo ammaanay nabiga calayhi salaatu wasalaam waayahay aad baa u mahadsan tahay su-aal kale haddii aan ku weydiiyo marar badan waxaa culimada qaarkeed ay dood ka keenaan ixtifaalka dhalashada nebi moxamed iyo munaasabadaha badan ee la qabto wax daliil ah oo aad cuskanaysaan miyaa jira oo aad leedihiin munaasabadaha noocan oo kale ah waa kuwo islaamku uu ogol yahay
arrintan culummada islaamku si fiican bay oga hadleen jaanib kasta way oga hadleen waa arrin khaldan horta waa jira dad yacni laga sheeg sheegayo arrimahaas markii la fiiriyo waa arrin khaldan weeye le'anna rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo laga hadlo nabiga siiradiisii kutubtii baa qorayso asleynkay ku qoran tahay kitaabka sunnada kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay saabit ku tahay jaanib kasta oo rasuulka ku saabsan calayhi salaatu wasalaam marka in rasuulka laga sheekeeyo oo ummaddu rasuulkooda ay ka sheekayso waa arrin caama oo diinta islaamka ku bannaan sidaa aawadeed yani way ka hadleen culummada islaamka waayahay maasha allah waxaan jeclahay bal inaan ku soo khatinno qasiidooyinka oo inta badan ka mida waxyaabaha sida weyn loogu yaqaano munaasabadahan rasuulka calayhi salaatu wasalaamna xilligiisii waxaa la sheegaa in qasiidooyin qaarkood laga hor qaaday bal haddii aad aad aada xusuusato oo aad noo qaadi karto aad bay u fiicnaan lahayd maasha allah qasiidadu yacni waa waxyaalaha gabaygaa ama heesta ah oo lagu dhawaaqo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta uu noolaa waxaa la qaaday yacni gabayo nabiga lagu ammaanayo oo wanaaggiisa iyo lagu sheegayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu soo hijrooday ee madiine uu ka yimi maka uu ka yimid ee madiine uu yimid ree ansaaree dadkii madiine deganaa si fiican bay rasuulka usoo dhoweeyeen daf bay nabiga u qaadeen rag iyo dumarba macalciyaalkii albadru calayna min saniyaati alwadaac wajaba shukru calayna ma ma lilahi ma dacaa lilahi daac ayuha almabcuusu fiina ji'ta bilamri almudaac ji'ta sharafta almadiina marxaban yaa khayra daac saasay lahaayeen maasha allah markay rasuulka soo dhoweynayeen calayhi salaatu wasalaam waayahay sheekh aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga baaraka allahu fiik intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay sheekh saalax macalin cabdulaahi iyadoo barnaamijkaan uga hadlaynay munaasabadaha lagu weyneynaya dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiis ha ahaatee inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oodileh nabadgelya
ridwaan aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi martida mikrofoonka haddaynu halkaa kaga gudubno haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo sahra ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aynu ku maqli doonno waxaa ka mid a haasaawihii miyiga ee qurbaha loo raray waxaa kaloo aan idiin hayaa qaybtii halabuurka iyo heesaha dhacdooyinkan yaabka badan jacayladan dib u dhashaa dhibtii hore maydhaye dhayahaygo soo dhowow lilmada ka dhibiqtidhaa dhambiilayigu tahe dhayahayga isoo dhowow qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowna ee wiil iyo gabadh ayaa isku bartay meel baadiye ah oo ka mida dhulka soomaalida wiilkii ayaa gabadhii ka helay markaasuu ku tuuray afar erey oo xigmadaysan oo uu ku muujinayo inuu gabadha ka helay islamarkaana uu doonayo inuu meel barwaaqaa intuu la dego uu gabadhaasi guursado geel lo iyo adhina u dhaqo balse intaan arrintaasi meel la ysla dhigin ayaa wiilkii dhoofay markaasuu tegey mid ka mida waddamada yurub sannado kooban kadib ayuu wiilkii dalkii ku noqday mise waaba gabadhii oo joogta deegaankii uu kaga tegey weliba nasiib wanaaggiisa gabadhii waa gashaanti oo lama sii guursan inta uu maqnaa sidoo kale isagu xaas muu yeelan oo weli isna waa doob balse waxaa keliya ee isbedelay waa aragtida wiilka oo halkii uu berigii hore hawdka iyo geela dhalay gabadha la doonayay haatan meel kale ayuu geyn lahaa oo uu maskaxda ku hayaa maxamed maxamed oo ku magac dheer maxamed haykal oo ah hal abuur suugaantiisa aynu hore ugu maqalnay qaybo ka mida barnaamijka caweyska washington ayaa sheekadaasi maanse kooban ka sameeyey oo inoo haya maxamed haykalow kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington aad baa u maadsantaa walaal sahre ciidle nuur adigaa mudan maxamed bal sheekadaasi inanka iyo inanta dhex martay ayaanu kaa sugaynaa anigii dhegaystayaasha inan iyo inan sidaad sheegtay sahre meel miyii iyo noloshii hore ee intay ku kulmeenba ar- ciyaar baaba la wada joogaayo waa la heesayaayo inanku inanta wuxuu rabaa inuu dee sheego u ammaano mustaqbalku ka damacsan yahay iyo waxa uu la damacsan yahay u sheego marka dee wixii agtiisa qiimaha ka lahaayo nolosha agtiisa sarraysay buu uleeyahy waxaay waxaasan ku hori lahaa haddaynu dee nolosha isugu nimaadno ama ku midowno hahe laakiin goor damba bal dhinac kale umu wax ka eegayaayo haddiiba xaalka adduunka isbedelo oo matalan dee waday arkaan qurbaaba la joogaayo oo waxu la isbedeliya mhm marka waxay ka hadlaysay taxayari ninkaasi inantii waxuu leeyahay markii aan hore udihe maalqurxooney kolka hibada reerkii hawluhu dhammaadeen iyaa haradigeed iyo hawdkuga casuumo hira caanaheed iyo hadhow xoorla kula dhamaa habeenkiiyo dharaartana ayaa harimageedale kuga haba sureeray beriyaa hore inanta ugu heesayaa intuu dee maaragtay hawdku geeyo kugu arooso oo iyo harimageedale kuga haba sureeray habeenkiiyo dharaartana iyo harimageedale kuga haba sureeray baan kugu heesay wili markii hore waan garta dee haddii aan ogaan lahaa wuri waayaha hirdamaya halka ay u jeedaan nolosha isbedelsa xagga ila qaban doonta haddii aan ogaan lahaa mhm waxaan hadiyadaad iyo heeskaaga dhiigi lahaa haniyey adduunyadu way hawlo badan tee habeenaan kulayl iyo huur iyo qabow jirin holiday layaa badan yaa kula heshiiyo hanimuunka kula baxaa habeenkiiyo dharaartana yaa hilib digaagoo aada loo habeeyey biise heer saraysiyo hambegar kula cunum war ninkii xaaradigeed u socday sotan maaha uu kusoo dhammaaday bishat iyo hambegar iyo chicken dip bal adigu wixii dee lee- wixii baa maaragtay ma- dhadhankii kasoo tegay oo dhadhan kala yeeshin hahe
marka waa halkaasay halkaasay maarata intaa yar bay daarnay waan gartay jannadii arwaaxda sahraay aad baa umaadsantay horta dixdan yaraba dareenkaygaas waa ka hadlaysay maalintaas waxaa la nafka hadal oo dee maaragtay waxaa markaa kugu dhasha maaragtay ama Hahe.
eh, naftu ay dee kahanayso mhm laba kun iyo saddex iyo tobankii baa haydo maalinta soo baxayey bishii sagaalaad baa subaxeedii baan anigoo dee magaalo aan sideed iyo toban sano adu sagaal iyo toban sano dhadhow joogay oo dee dadkeedii iyo nolosheedii ii dhadhamaysay oo aan nolosh noloshaba intii aan kulahaaba aan dee ku qabay baan go-aansaday inaan guuro oo meel kalan u socdaa haye deedna halkaas iga dhalata waxda jannada waxda magaalada hargeysa oo qiimaha aniga igu- igu joogtay ma qiim ahaan baa u leedahay mhm bay si yaro kooban uga hadlayso marka waxay tihi jawharay hargeysaay jannadii arwaaxdaay jabadkaan ku ababiyo dalka jahooradiisaay waxaan kugu jeclaystaa jaarkaaga wacan iyo jawigaaga weeye jaliilow ilaahow jirab iyo dhibkaahay jamaalkaaga bilicda iyo jeegaanta buuraha kaa jira hareeraha ruuxii jalleecaa kama jeedsanayo kaama jeelbaxaye jidiinkii la mahadshaay jiilashii aqoontiiyo jameecaadka diintiyo jaawid iyo abwaanada jidka looga leexday jamashada rugteeda iyo baradii jacaylkiiyo jibadiiyo kalgacalkiiyo lagu joogay nabaddaay jamradii adduunkiiyo jiradii samaantiiyo jimcinaysay khayrkee umayuhu jeclaa iyo jihadii waclayday jawharaay anoo nool jab haddii cadaawuhu uu kula jeclaado jawrufal kugu sameeyo jaajuus iyo soo diro silsilaaci maayo jidde iyo atlantiya jermal aadi maaye seedal ii bilaawo iyo jigre iyo afdiinland jawaab uga dhigaya oo dalka magaalada haddii dee cadaawi uu dibadda kasoo hujuumo kaga tegi maayaan wax noqonaya kuwa naftooda u huraya waxaaba jirta anigu imakadaa aynu wada joogno caawa haddaan riyoodo xaafadihii umaa ku riyoonaya oo dee aniga qurbahan iyo wada dhamo waan gartay markaa Wata.
maxamedow ah aan soo gabagabay waxaa jira jawharaay hargeysaay jasadkiiyo quluubtaay jiirkiiyo laftaydaay carre idagaadoo jira inaan kaa jiciirtaa ama joogo meel kale jadwalkeyga kuma taal waniga ku sheego dee riyadaas aba kamid aho hahe meeshaa kamaan maan go-aansan anu saa kaga guuro sida dadka qaarkii waa ii qornaydu Wuu socdaa, kulli kuwa ka ha aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa maxamed haykal oo ah wiil dhallinyara abwaana suugaanyahana oo isagoo jooga magaalada bristol ee dalka u k marti inoogu ahaa barnaamijka caweyska washington haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaa marti noogu ah fanaan dhallinyaro ah oo ku sugan magaalada jabuuti yaxye cabdiqaadir wuxuu ka mid yahay dhallinyaradii ku soo baxday tartankii fanka ee jabuuti waxaanu u waramay wariyaha v o eda sagal siciid faarax oo waraysigaasi kula yeelatay magaalada jabuuti ugu horreyn waxay weydiisay xiisaha fanku sidii uu ku ahaa ka hor intaanu ku soo biirin fanka ama aanu ka qaybgelin tartankii fanaaniintu ku soo baxayeen waa run wiigu jiray qalbiga wiigaga jiray laakiin eh, meel aan usoo maro baan lamaan yar dhuka yar oo dee waan ka heesi jiray waan iska yar joogjoogayay inkastoon dhula waaweyn aan tegi jirin laima aqoonsan anigoon baa is aqoonsanaa Eh, niyadda waan ku haynayay oo waxaa dhacday dhowr en, horta anu eh, originkayga waxaan ahaa reer calsabix Eh, markaa waxaa jiray barnaamijyo calsabixyo lagu qabtay baa jiray oon ka yar qaybgalay yaa jiraysay balse waxaan lahaa dee fursad weyn oon maaragtay eh, ku tartamo yaan lahaa ayaantii aan de arkay shentalan aan arkay barnaamijka xulashada hoblada markaan arkayna dee waan kusoo dhadhacay markiiba anoo sugayayba de wax aan sugayo noqdo aad baan ugu farxay waa runoo tartanka kugu adkaayo dhalinyaro badan baa ka qayb gelisay heesihii aad ku tartamaysay ee een, dadka soo jiitay adigna aad jeclayd een, ma xasuusataa xilligii aad tartanka ku jirtay Eh, wallaahi horta waa run waxaan ku tartamaynay lix boqol oo qof buu ahaa waxaan ku tartamaynay lixdaa boqolee qofna waxaa la sheegay inaa laga doonayo sideed qof marka wax aad u adag bay ahayd inkastoo barnaamijka markii la bilaabay aan anigu moodeynbaba inuu sidan u dhacayo oo la moodayay inuu si yaro fudud u dhacayo Eh, anu waxaan ugu jeclaa heestkii ugu horreeyey aan la yimaada meesha waxay ahayd hees la yidhaahdo qarni weliba dhaqankiisa bay ahayd oo hidiya dhaqan cabdiwaxamud qormar ku qaaday hidiya dhaqan buu sitaa Eh, wallaahi sidii dee niyaddeeda ugu jirtay wayba dhacday oo eh, waxaan markaan barnaamijkii ku qaaday eh, in, eh, jurigii meesha joogay amba in maaragtay eh, raggii saxayey wuxuu ahaa fanaankii weynaa maxamed aadan dugsiye rawdamaash infaadil kacase iyo cabdinuur alaa joogay heeskii waayo heeska aan ku qaadayeyna isla habeenka aan ku qaadayey eh, raggan na hor joogay na saxayo oo inaa ku jirtayba riwaayadda cabdi ay- cabdinuur allaale iyo faadil kacase way joogeen xasuus baan dibageliyo waxaa dhacdayba inay fanaaniintii joogay meesha ay indhahooga lilma ka imataba ayaa dhacdayba ay heestii ay markii dambe la wareysan ay yidhahdeen waxaan xasuusanay in allahu naxariiste cabdo oo nahor joogo oo hees yaxya inuu nahor joogo maa moodan bidhahd waxaan moodanay inuu cabdo nahor joogo oo heese taabaana naga ilmaysay yidhahdeen allah naxariista cabdo wuxuu ahaa fanaan weyn oo dadku dhan ay jecel yihiin een, heesihiisuna waa wada heeso een, dhaxalgala runtii oo murti ku jirto heestii wax maad naga maqashin karaysaa aniyo dhegeystayaasha een, barnaamijkeena caweyska haa waan kaa maqashay qarni weliba dhaqankiisa qarni weliba dhaqankiisa wawa inuu ku dhaata wawa inuu ku dhaata sumadaada lama dhigo dhaxalkii awowgaaga cid la dhaafi karo maaha dhaaxiyo dharaar sibiiqday dhidibkii lagu waasay ee laysku soo dhiibay isku dhee ma dhalasha dhutiskuna ma quruxba isku dhee ma dhalasha dhutiskuna ma quruxba
dhaxalkii awowga dhaxalkii awowgeen wax la dhaafi kara maaha inkastoo dhalinyaradu maanta ay awowayaal kale dhaqamadooda raacaan iyo waxyaaba inaan dhaqamo lahayn laakiin markasta bay fiican tahay in dhaqankaaga iyo dhaxalkaaga iyo meeshaa tahay iyo sharaftaada la ilaaliyo heestu waa laba dhinac ma dhanka waxay kaa cajabgelisay eryada iyo murtida mise dhinaca dhaqanka iyo iyo wanaagga ay tilmaamayso heeskan wallahi waxaan ku jeclaa waa hees dhalinyarta laadlaysa waa hees dhaqan weeyaan anu inkastoon jecelahay heesa dhaqanka yaan aada u jecelahay inaan dhalinyarta wix dhaqanaan usoan maarata yaan ugu heeso oo yaan jeclahay marka heestan waa hees dhaqana waa hees dhalinyarta iyo dhaqankooga ka tagtay kusoo celinaysa oo ku weenaysa nacam dhaqankaaga haddaad haysatid waa lagugu sharfaya laakiin dhaqan kale haddaad haysatid kiina kuma ogolo kaagina waad ka tagtay dhexdaad ku dhimanaysa hadda marka waxaan jeclaa inaan dadka dhaqankoogan jeclaysiiyo heestu saamaan u jeclaa hees dhaqan ay haydo saamaan u jeclaa hami baad lahay fanka ka waran markaad guulaysatay hadda fankaaga wax ugu maraya xagee baa la ohan kaya xay u joogaa
wallaahi horta meel qurux badan bay mika jooga oo sidaan filayay umuu dhicin horta waxaan fankayga haddaan minka in yaroo midh aan kaaga tataabto waa markaan anigu barnaamijka ugu horreeyay aan galay barnaamijkan an iminka kugu heesayo heestan ani waa laiga badiya barnaamijka waan haray xaggaa baan ku haray ahayd oo barnaamijku waxaa la eegayey dhibco iyo lagu kala baxayay marka habeenkiiba waxaa tartami jirtay shan qof shantaa tartanta qof unbaa laga qaadanayay marka anuu dhibcihii waxaan keenay toddobiiyo toban dhibic konton baan keenay gabadhii ila tartamis waxaa keentay toddobiiyo toban dhibic shan iyo toddobaatan bay keentay markaa gabadhii baa la qaatay inkastay dad kale oo barnaamijka ku jira oo ayaamaha kala marayey ay tobanba kusoo baxeen dad toban kusoo baxeen jaanu toddobiiyo toban baa lagaga badiyey dad toban kusoo baxeen barnaamijka bay jirayeen marka marka waxay dee maadaama barnaamijka la yidhi dee qof kastiba qofkii ugu horeeya dambaha maba labaatan ha keeno amba toban ha keeno kaugu horeeya la qaadanaya sidaama barnaamijka kaga baxa laakiin markay oogiyeen raggii msaxayaashii markay ooyeen ay dadkii barnaamijkii dib u daawadeen habeenkiibay caalamka oo dhan baa laga soo hadlay ninkaas maadaamuu niga oohiyey de nin niga oohiyey waa nin badiyey maxaad u reebteenoo facebook iyo waxbaa layihi ninkaa la soo celiyo celiyo dib baa laygu yaadhay caddaa dib igu yaadhay dib baa laysoo celiyey marka waxaa dhacday dee meel haddana barnaamijkii layga geliyo yaa la waayey barnaamijkii inta layga reebay iyo markuu barnaamijkii dhammaaday habeen kale oo maaratay spesiaala ayaa la sameeyey aniga iyo dadkii ugu dhibca fiicnaay laga soo bediyay o dhan toddobiiyo toban shan iyo toban lix iyo tobanka o dhan baa lasoo ururiyey barnaamij baa noo sameeyey oo barnaamij sagaalaada ayaa noo sameeyey barnaamijkii baan kusoo baxay sidaa baan ugu soo dhex biray kooxdii way jireen heeskaygii ugu horeeyey een qaado markaan soo baxnay heestaana noo sameeyey cusub kuwa ayaan noo sameeyey marka heeskaygii ugu horeeyey een qaaday eryada ababa ayaa sameeyey maxamed muumin ababe laxanka waxaa sameeyey cumar aadan dugsiye miisiga sacad muuse faarax ayaa saaray marka heeskii igu horeeyey een qaaday heeska abuha eryadiis maxaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa heeskaa lama diido oo lama dada runtee dadka caashiq baa wada daashad oo dunidoo dhanba layl daran jacayl nin xishood dartii u daboolayo kii danu qirtaba wuxuu aa dareen laynagu darsaday anna kama duwani dar alle bulshada dumar iyo ragbale hadiguna dhawooy tan doortayey ha ku deen kuwii waxay doonayaan iska diidi jiray ka durugsanow ku dilaalatada waxaan looba diran iska dalaqtira inxishood dartii daboolayo danu qirtaba waa darelainagu darsaday anna kama duwani dar alle bulshada dumar iyo ragbale anna kama duwani dar alle bulshada dumar iyo ragbale
sheekooyin loo dirsan bay iska soo dhexgelayaan wakaha waxaa leeyihi nacam adigu oo qofkii jecel amba is jeceshiin unbay gabadh kale meesha marsan "Naa ninkan maad garanaysaa mey saddex naalgood buu soo furay na ninkan waa beenaalay na iska da ninkan ninka fiican baad helay naagti baa barbeen looga sheekeynaya waxa adigu bahayn iyo adan nin qalbigaaga waa nadiif oo nin wanaagsan baa tahay iyada baa qalbiga laga bedelaya markaa gabadhii ku jecel oo ku wanaagsaneed ba wax kale laga dhacay inta waata ku imanaysa garanaysa ma fiicin maxaa dhacay waa ninka fiican saaxiibadii baa ku sheegtay naa saaxiibada waa qof xun markaa nacam waxaas ha u dhegi baan kala yihi adiguna dawey taandoortay ha ku dayoon kuwii waxay doonayaan iska digi jirin adoo jecel nacma ha iska dhigin qof ha iska dhigin ka durugsanow ku dilaalatada waxaan loo bedelin iska dalabta annagoo jecel bay kusoo dhacaysaa inay kala kaxaynaysaa soo martay weli in qofaad loof ku tahay laga laga lagaa daranjeeyo lagugu daro
may wallaahi xabadda iguma dhicin ma odhan karo way igu dhacdo been kama sheegi karo qof aan jeclaaday oo laygu diray ma odhan karo qof aan jeclaadin waan helay yaxya intaadan soo gelin fanka iyo haddaad ku jirtid fankaba fanaaniinta aad jeceshahay cumar aadan dugsiyeen aad jeceshahay waan ogahay fanaaniinta kale aad jeceshahay ead ka hesho fankooda ead ku dayato yaa kamid a fanaaniinteena soomaalida Eh, way jiraan wallaahi Eh, rag badan oo fanka ugu jecelay way jiraan in dhimatay iyo in nool bay way jiraan allah u naxariisto cabdi xamar qoodh baan aada u jeclaa cabdi nuur allaale maaragtay fankiisa aad baan ugu jecelahay waxaan kaloo fankiisa jecelahay cumar aadan dugsiiye iminka fankuu ka baxay xaaji buu noqday inkastay dadka qaarkood iga yidhaahdeen ba heesaha qaarkood markaan ku qaado inaan codkii cumar aadan oo kale leeyahay. marka heesi cumar aadan uu lahaa heesaas markaan dib ugu qaado kale dad badan baa moodaba in cumar aadan yidhaahda heestee baad een, is leedahay caawa wax naga maqashay barnaamijkeena caweyska een, heesaha uu aadan qaado oo adiguna aad jeceshahay jeclaan lahaa caawina barnaamijka qaaliga waxaa la Britain balla ee waxay tahdaa ina yahay baloley barcadaha tumaysa aniguba baroortiyo ba'awaan dhammayste ba'awaan dhammayste waxaanba finaya nuuri bildhaame maxanbaya ku qaban hoy maxanbaya ku tari hahaha wase bereten bereten duniduye bo'inta duushiyo wase bereten bereten duniduye baskuyaanu kaa tegin jecel waxay noqonaysaa qof qof uu jeclaa uu niyadda siiyey maaragtay eh, in badan wanaag badan iyo wax badan isa soo mareen balse isagoo siduu doonaya uu la fahmi waayey uu ka soo jeestay marka uu ka soo jeestay laakiin isagii haddana dib uu u jeclaaday uu dib uga daba yimaaday bal kaleeyahay eh, dhibaatada aad maanta ku jirta anaa hortaa hore soo maree anigu meel kale haddii tiigsanayay bas kuyaanu kaa tegin waxaa jirta idan hees kaloo tirahda skeeg bajaajyada bajaajyadu waa wax yaroo meelaada filim bay kaaga soo baxayaan mogtahay marka qofka jacaylka markuu dhaco inta badan wuu iska mahadsan yahay Een, qof markaad jeceshahay ee uu marka hore ku diido ee isagoo kadib ku jeclaado inta badan waa laga harsadaa dadna way iska daayaan waxay yidhahdaan xanuunkan ba waan soo maray qofkan aan u qabasheeyo adiga weli saasoo kale makugu dhacday qofku jeclaa oo aad tiri maya haddana dib ma u jeclaatay weliga Ah, wallaahi waa run way waa ha Eh, de- horta jacaylku waa wax maaragtay waa yaab weeyaan Eh, wax aad waxaa jira qof aad ku jecel oo adigu dareensanayn baa jira qof aad adigu jecesho isagoo ku dareensanayn baa jira way dhacday mara gabadh ay i jeclayd niyadda iga jeclayd qalbiga iga jeclayd Eh, an- aniguna waan waan iska jeclay niyadda waan ka jeclaa balse haddana ilaahay baa isku keensimi waayey waan weecday dhinac kale waan weecday oo gabadh kale aan maaragtay haa yaan u weecday Ha- haddana qofkii waagiis qalbigiisi waxaan arkay inuu qalbigiisu nadiifa waxaas iis yidhi man maaragtay qof kaaba qofkan ka wanaagsanaayo maa samaysid laakiin wixii de ilaahay qore de haa yaa dhacday de markaa eh, waa wax de adduunyada ka dhaca weeyaan yaxya bal ii kaadi adaan badda biirshadeyni qofku jecel baad ka tagtay adoo ogin walba ku jeceshahay markaabaad bad kala gashay badi kalaa kugu kacdo kula caariday markaabaad qoftii hore dib ugu soo laabatay bal ka waran ma ku gaartay may ku ogolaatay mise waxay kugu tiri adeer bas ku yaanu kaa tegin ilaa ilaa cayrda dib aan soo laabay haddana waxaan kusoo laabay badii hore seestaan dib ugu soo laabay waan ku guulaystay alxamdulilah jacaylkayga labadan dib ugu guulaystay heesaha qaarkood een, eh, ma- markaad dhegeysatid heesta miyaa aniga ila- aniga iga hadlaysaa baas odhan waxaad nun qofka inuu adiga kaa hadlayaad madaxii kugu dhacay oo dhan inuu kaasha dad baa dhacda shicba inay heestu ku hoyeysa maxaa dhacda da- isagaba laguma heesay laakiin wuxuu odhanaya waa aniga wixii iga hadlay qof anu anu maqlayba iyu odhanaya marka aad bay walaalooyin jacaylka iyo jacayl aad bay walaalooyin walaalo lama oran karayo inay mataanayihiin baaba la moodaaba Eh, yaxyaw adiga iyo asxaabtaada kale isku kooxda tiine haldoor Eh, labadii kun iyo saddex iyo tobankii baad soo gasheen masraxa fanka heese badanna waad qaaday heesahaaga markaad isku wada keenkeento midee baad jeceshahay ood barkinta la dhigatahay ood dhegaysataa markaad keligaaga tahay
walaahi horta heesayga waan wada jecelahay balse haddaad gordhan lahayd kala xulo oo midkeed soo horreysiin lahayd waxaa jirta hees maartay eryada uu sameeyey abnawaas wareer jibuutiya lixanka waxaa saaray ina saaxiibkayo musician yo meento le xamiistii muuse aadan caynaan lahahdo muslagaar on salaamay isagana waxaa musigana tumaya khadir bedlis tumaya oo musicianka kooxdeena ah oon saaxiibana nahay inkaaba inankaaba tumaya eeska waxaa lahahdaa xurmo ayaa la dhahdaa xurmo waxay tidhaahdaa ma xumeeyo aadmiga ma xaqiro qof ila siman uunkaynaan xurmeeyo xigteediyo qaraabada xaqa waajibka u gudo xakin baana farayo xil isaaran weeye xasuustoodu igu mudan siday xarafka diintii xeerku i tilmaamee xalaal quuda mooye xaaraan afkaa geli marnaba marnaba marnaba kuma xisaabtamo hawaayes shaksiyadeeda ka hadlaysa oon leeyahay wax dhibaataana shaqa kumelihii marka adigaas cabiro heestaas ka soo qaaday mise abwaan baa kuu sameeyey walaahi abwaan baa sameeyey laakiin aniguna waan iscabarayayo inaan de maaragtay nadiif ahay baan doomadoo sheegaya walaalahayo
heestaasi xurmo iyo codka fanaanka yaxye cabdiqaadir ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi waxaa u dambeysay barnaamijka caweyska washington oo inala socodsiineysay sahra ciidlan nuur halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna intii gebagabada barnaamijka aynaan gaadhin bal aan sahro ka codsado wararka caalamka kuwoodii ugu doorkona mid ila wasaara mahadsaned maxamed kongareska dalkan maraykanka ayaa soo saaray sharciga canshuuraha kaasi oo gaaraya hal dhibic shan trilyan oo canshuur dhimis qaar ka mida dadka canshuuraha laga qaaday iyada oo loogu codeeyay sharcigaasina konton iyo kow cod oo ha ah iyo afartan iyo sagaal cod oo maya ah sabtidan sharcigan sanadka ayaa nuqulka hore ay soo gudbiyeen golaha wakiilada waana laysku waafaqsan yahay sharcigan ayaa dib u eegis dib u heshiis aan ku celiya halkaasi sharcigan ayaa dib u heshiisiinta amaba laysugu waafaqayo waa inuu markaasi ogolaada labada aqal ee koongareska ka hor inta uusan u gudbin miiska madaxweynaha si markaasi uu u saxiixo
aad baad umahadsan tahay zahra haatana dhinacii heesaha iyo haddaynu dib ugu noqonno heesta siraad iyo fanaanka xasan aadan samatar
codkaasi baxsan ee xasan aadan samatar iyo heeskaasi siraad ayaa idaacaddii fiidnimo kusoo gabagabaynaynaa maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah saare cabdi axmed iyo weliba gacantii isku dubirid iyo soo saaris barnaamij ee bashiir abikar ayaan intaas idinku wada dhaafaynaa tahay